waxaa la kulmay maamulka degmada kaxda waxaa la kulmay culimo adduunkii waxaa la kulmay ododaashii dhaqanka dhammaantood waxaan isku afgarannay in laga wada shaqeeyo nabadda sida la wada ogyahayo soomaaliya dagaal oo wiil oo soomaaliyeed lagu dilo waa ka daalna maamulka gobolka banaadir ma aqbalayo oo ma yeelaayo in dhiig soomaaliyeed macna darro loo daadiyo annaga oo joogno laba kun sagaaliyo tobanka gar daran waxaa waaye sharciga ayuu wajahayaa qofka laga gardaran yahaana cadaalad ayuu helayaa ma dhaceyso qof macnaha lagu soo duulo oo laga gardaroodo haddana jidka lagu laafiyoodo marka waxaa loo baahan yahay dhammaanteen inaan nabadda aan ka wada shaqayno amni haddii la helo waxaa la helayaa kala dambayn iyo macnaha iyo maamul wanaagsan laakiin amni darrada waxay u tahay dugaal wax walba oo xun wax walba oo xunna waa ka soo daalinaya hadda soomaaliya guud ahaan waxaan sarnay cagta jidkii nabadda maamul xooggan dowlad xooggan dad isjecel baan nahay dhaqan wanaagsan baan leenahay walaalo baan nahay laakiin waxaa loo baahan yahay kuwa yarkaa ee sharwadayaasha ah inaan dhammaanteen aan isku meel uga soo wada jeesanno intii dhimatana ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u bogadhayo